aroose xaflado i asumaado gaarka ah oo la siinsheena usco digsigayka jara ee bulshay barwaagi taalle habbaha kooya baar restorante bulsho baar restorante bulsho way baakiyaalee suuqa qudaarta hakuurjeedka barjwiinaga sarflaaga waagi faahfaahinne way baa kulahagila seehe maamulaha jiidku waa cabdala derow teleefone eberli halsan siyeetin i sagaal konton idhi siyeetin idhi ama neeshinka way buaha eberli sagaal shan shan shan eber saddehal todoba bulshoy umoogateen baa restaurante bulsho
carwo by star heel madaraantii roogdana markaato ah aana isgooshan eedaga intii baaftiina soonna iriidaanka nur badana carwiya ugaasiona carwo by staro arwuka ajabgeliyaasu arlaadeen gudaashee iyo oo kaleeba eynoolinka daarna iditiya hooba adaroogsta cumaan iyo abudabay war adaroogdila iska aalase carwo by staro lambu'li aanshagoo usiday ardii aanshagoo aroosay oona biiko gooyey hoo aridaa i owlaada ehelka i ashiirada adaqan ee dafadaasa anku adeeg walaal
tirka gorodaawa ammaantaa daliiliyeeye carwobay stara adduunka addoon dhex yaalla war afdhaylaa ka koobo kormee ariir ilan wiin culmo i aam dhatiyo ha agalkaada amadooha iila araga waybaa kale cajaa'iblee carwobay starka aragaasaana nal uslee isdamiyaa madoono isdaaraa usba afshay gooyahaan afarta qibla inshalboodaw hatina has aruuriyaayo carwobay star ha qoraw war horla aragii ma'ee anii baa la yaabay isiinnaha iila aragaa ariir
carwo baystar mayba ka taale nawaaxiga faridoodka ee magaalada baydhaba garaangna sarta dheer ee baystar walaay faahfaahintaasi dheerna mayba kula xiriiri kortana teleefon nambarada shale ebirli hal shan konton iyo toddoba tuma iyo toddoba ebir lama ama teleefon kale ee nambar sheey ebirli hal shan konton iyo siyeed afartan iyo lama toddobaatan iyo lihatan horan deer carwada baystar
daynab inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnamay daahir adiin intan jeed daarudawa hosbital usumay daarudawa hostal leyli leemay foola isbitaal daawo ngyaal wamay way diindiriko diinlay bilaawshaba doohay doowalkiintarow haaya damiinama lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i ariir dhatiyo busho walaagi dadbakadhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal diktor alluunlee ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi dor maxamed abshiraa meeleg diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaallangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami oo jirooda degdeg ka sheegayan sida altrasom baykimistri iyo kansheybaarka c b c ya meeleg diyaarkinka ee horay indeera daarud
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همين فايلة كلنت فايلة خياري ميلول بويسن روكتان يسول بويسن إن ديغايتان باها كدوا هذا برامج كو كلنكو ورسن oo wakhtiyadan oo kalan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii la kuraaba hamiinka jimaadaha sabtada hooydaasa hamiinnimo khamiisa uu jimaaniya hooydaata taaragdaniya ka beeganta labaatiyo afarta bilo tumiyi koowaa sannadda lamada kun iyo tumilita qodobada barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal hamiinnimadan una siinhayna isina dheega doontan haddii ilaahay usar waliba ku mid eh doorashadii xildhibaanada minka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa weli weliba ayaa ku darartee magaalada baydhabo ee gobolka baywalina geegka la dooraday musharaxiin tartamay xilka xildhibaannimo ee baarlamaanka cusub ee soomaaliya kuraastii geegka la dooradi iyo weliba natiijooyinkii doorashadii geeka dhiidi sidiiyaha ka dhammaadsiya kulanka warsan dhegaystayaalka dheegi doontaan kaasoo kale musharaxiin markaas ku mid a musharaxiintii geeka anteeginayti xilka xildhibaannimo ee tartankana qayb ku hayti iyo weliba yoona saasoo kale ku abadahayana malaaqyada beelliyo ha ku jeedaan barnaamijka kulunka warsan iyo dhegaystayaalka dheegi doontaan guddiga doorashooyinka heer federaaln weliba iyo mas-uuliyiinku dararta iyo deerana magaalada cadaada walin iyo ujeeddada iyo indeeran cadaadaya ee taasidii iyo nkukuurgala lahayaan doorashooyinka maamul goboleedka galmudugku darar iyo weliba cabashooyin habahahay oo ka eedan in musuq maasuq meelaas isu ku jara madawiine ku-xigeenka maamulka galmudug iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo arrimoogaas ku hadalaayeen yaa kulanku warsan dhegaystayaal ka dheegi doonta qarax khasaare jaysidii oo in iska jara dhimashadii dhaawacna weliba usu kudhiyey isgoyska manabooliya ee gobolka banaadir afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo ku hadalow khasaaraha qaraxaas usujaysidii yaa barnaamijka kulunku warsan dhegaystayaal ka dheegi doontaan deegaano ku tirsan gobollada dalka soomaaliyana weliba laha ku sheegahaya in abaarto ku jarta xilligan soomaaliya iyo deertii in xoolo iyo weliba dadkiiyo lahayan bayoong amudang abaaroo markaas ku jara gudo dalka soomaaliya barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheegi doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo iyoo ka jaran walyahaniisiyaada barnaamijka kulanku warsan intiinu ku guda jirna iyo dhegaystayaal asiin gudbii doonna mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo hasaare cabdulaahi nuur aadan yaa barnaamijka siina darees yahay hantiisu dareeran waliba farsameeyaha ee saaxiibkay dhaayo mar kale iyo kulanka warsan waayahay mar kale iyo kulanku warsanya hawadayseen kulana dhegaystayaal qaybo hore ee kulanku warsanya gudugalaana qodobkan ku horeeya ee barnaamijka kulanku warsan hamiinimadan una ka fiiran waliba usanagadeeya kuraas ku mid ah kuraastii taali magaalada baydhabo ee beelo aan tartamahay xilka xildhibaannimo ee baarlamaanka soomaaliya weliba geedka la dooraday qaar ku mid ah kuraastaas walina doorashada iyo maraaytae wejigii lamaad wejigaas lamaad oo geeka sida toosan ahaan dhammaadi iyoona maalinta beryahii si toos ayaan bilaabda doonta wejiga saddexaad ee doorashooyinka dadban ee heer maamul goboleed oo ku dareer magaalada baydhabo oo ha ka bahayaan xildhibaanama tira doona koonfur galbeed oo dowladda soomaaliya qayb ku nagda doona warbixin ku hadalaasa doorashadii geeka dhiidi iyo qaar ku mid ah musharaxiin markaasa qayb ku haayay tartankii geeka oo iyuuna sheegay in musuq maasuqa laka sameeyey ergadii iyo xuludeen iyoona eeday mugaas injeediyan hogaasyada beelo markaas iyo ha ku jeedaan warbixin ku hadalaasa weliba hanin diyaariyey mukhtaar sheekh aadan dalmar
نظيفة آذى نساق نظيفة آذى نساق نظيفة آذى نساق نظيفة آذى نساق may baa hiraabtun dhiiday doorashadiinnin ka hooseeyo ka tartamayeen wejigii lamaad ee doorashooyinka dadban ee ku dareera xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya may baa hiraabtun doorashada laga bilaayo kursiga beele biimaal jilibka daadow may baana ka tartamayay afar musharax oo shal eh aamine sheekh cusmaan cali sheekh maxamed saynab siid cali xaaji musdhaf axmed iidow markiiyo dhammaadkii codeyntii ergada maybaa guddiga ka dhawaaqay natiijada doorashada taasoo yee hakabati aamine sheekh maxamed oo yee heli soddon iyo sagaal cod taasoo aamino ku weelo doonto ini afarta sine ee hataha dareerta iyo kafidhiida minka hoose baarlamaanka federaalka soomaaliya ee biili biimaal kursigiyo ka leeyiin musdhaf axmed diinow oo haay musharaxii inkudhawaay ee la tartamaayi aamine sheekh maxamed waana kala tartamaayi kursiga beele biimaal yamaybaa helay sagaal cod taasna maybaa aamine sheekh maxamed oon horseeday inii sadiida sina hadareertiyo nagata xildhibaanada beele biimaal angmatala doonto kursiga afarta sina ee hadareerta goobta doorashada waa koonfur galbeed xildhibaanadii lixdan iyo sagaalka xildhibaan ee koonfur galbeed taale mid ka mid ah oo beesha biimaal daadow hoolka waa hoolka koowaad ee doorashooyinka ay ka dhacayaan tartamayaasha waa aamine sheekh cusmaan iyo cali sheekh maxamed gacal saynab siciid cali xaaji mustaf axmed iidow tirada guud ee ergada ka soo qayb gashay waa konton codadkana waxay u kala heleen sida tan mustaf axmed iidow sagaal cod saynab siciid cali xaaji eber cali sheekh maxamed gacal hal codka halaabay waa hal aamina sheekh cusmaan waxay ku guulaysatay soddon iyo sagaal xildhibaanka dowladda federaalka u matali doono bimaal beesha daadow aamina sheekh cusmaan waa mahadsantihiin
dictoresa aamina halkaan aan halkaan kusoo dhawow adoo raalli ah codkaagii inaad gaarsid saaxiibadaadii
keeda marti sharafta kale saxaafadda waxaa idinku salaama salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta waxaa farxad aada iyo aada u badan oo aan soo koobi karin waayo amagu ujeeddadaydu ma aha inaan dan gaar leeyahay waxaa ballan ilaahay u ah inaan danta guud ee danta qaranka ah inaan u fuliyo si daacad ah waana ku mahadsantihin doorashada lamaad mayba ka tartamay nadiifo aadan isaaq iyo xaliimo xasan maxamed intii lambilaawna odayowka mayba tanaasulay xaliimo xasan maxamed meelaasna mayba kursiga beelo barbaar ka guulaysatay nadiifo aadan isaaq oo heli dhammaan edadkii ergadiyo dhiibideen oo dhammaaytay konton iyo kow cod aamine sheekh maxamed oo iyo ku tirsan beelo barbaar maybaayee sheegtay markiiya codaynta dhammaatay waana guulinayo ka dhawaaqeen guddiga doorashooyinka dadban ini beelo tiidiya iyo ankashaqayi doonto si niyad binaan islamar ahaantaasna iyo ka dadaalo doonto intii beelo tiidiya iyo deegaanadiyo dagaayaan horumariyi doonto doorashada dhex martay laba xildhibaan oo ayagu u taagnaa inay matalaan beesha barbaar ee shanta caleemood waxaa goobta soo xaadiray afartan iyo sideed codbixiyaal waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo xaliima xasan maxamed in iskeeda ay ugu tanaasushay inay ka qayb qaadato tartanka haddaba afartan iyo sideed codbixiyaal wax coda oo xumaada ma jiraan intaba waxay u boodeen nadiifo aadan isaaq beesha sharaf kale ee barbaar anigoo ku hadlaya magaca guddiga fiid doorashada dadban ee heer federaal waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in beeshiina ay u mateli doonto baarlamaanka dhexe ee federaalka ah nadiifo aadan isaaq waxaan jeclaa inaan nadiifo ku soo dhaway microfonka si ay habka ay dareemayso inuu ka qayb qaado
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa waa walaalahay ka soo qayb galay waad ku mahadsantihiin xilka aad maanta ii igmateen insha allah biidn illaahi alkariim markaan kolley aniga hadal badan meeshaan inaan ka dhaho ma rabi sababtoo shucuur yar ay hayso marka insha allah waa soo gebagabeyneynaa xilkii aad ii dhiibateen allah ila qaado idinkana waxaan idinka rajaynayaa inaad igu garab istaagtiin maadaama a waxaa ii dhiibteen ay tahay ammaano culays badan marka insha allah biidn illaahi alkariim anigana waxaan hortiina baltiisa aan ka ballan qaadayaa inaan si daacadda aan xilkayga u guto insha allah biidn illaahi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
brofesor maxamed cumar dalxa iyo mayba ka guulaysaday kursigii beelahiintiri kuried markiigiisu tartanka kubahi musharaxgii la tartamaaya ee laka magacaabo maxamed shuute xuseen kaasoo hoolka dhatiis ku sheegi inuusa un la tartama doogno brofesor maxamed cumar dalxa maybaa ka-anta cooday ini ergidii tis laku saari liiskii islamar ahaantaasna laka bedeli erka gale sidii isu ka sheegi shir jaraa'id oo isu ka qobadii gudaa madaxtooyada waxaa ahay musharax beeshayntire magacayga cali maxamed shuute xuseen in ergeda beesha hintire oo ay soo qoreen odayaasha beesha islaabdiinta in la bedelay markii maanta shalay markii maanta lasoo qaadi rabay oo eelboorka ay imaadeen kontonkontonka ergey suldaanka iyo konton iyo koo uu ku yahay in erge kale oo laba sagaal iyo toban ah la keenay oo cusub ninka musharaxa ah oo dhalaha ah in uu sagaal iyo toban oo ciidamadiisa iyo kuwii guwaardiyaasha gurihiisa joogo in ay uu soo waday uu meesha keenay oo liiskiina liis magac kale lagu soo baxay waxaa samaynaya musharaxa kale ila tartamaayo dhalaxa ah maxamed cumar dhalaxa ah wuxuu sameeyey cadaalada in ergadii oo nabadoonada ay soo qoreen in uu soo bedelay erge kale sagaal labaatan ka mid ah in uu dad cusub ku soo qoray oonan ahayn tii odayaasha iyo salaadiinta ay qoreen suldaanka iyo nabad waxaan u qaybsanay annaga beesha saddex qaybood waxayna leedahay saddex nabadoono saddexdii nabadoono waxay soo qoreen iyo suldaanka saddexdii nabadoono iyo waxay soo qoreen waa laga tegey isaga iyo suldaanka intay wax qorqorteen ay ku heshiiyeen suldaanka isaga waa cadaalad daradii markii labaad guddiga waa la xiriiray dacwashadeeda waa geeyey gudiga gudiga doorashooyinka waa ugeeyey gudiga cawashada warqadeeda dacwashada waa ugeeyey dacwada waa ugeeyey cadaalad daro weyna meeshan ka jirto ninkan maxamed cumar dalxana kow uma aha isaga iyo suldaanka afar sano ka hor ugaaskii beesha inta la bedelay ugaas ninkaan la geliyey xabsi inta la geliyey ninkaan la dhex geliyey afar sano ka hor isla wixii hadda maantan ergadii shalay ugaaskaa la bedelay nin kalaa lagu bedelay maantan isla maanta waxaa la sameynaya haddana ergadiyaa la bedelay erge kalaa lagu bedelay waa wax u dhaqan ah ugaaska suldaanka waa waa la xiriiray waxaan arrintaana dhacday wuxuu yidhi waa qalad waaye dibaan u saxa dib doorasha la galay sida dib loogu saxa doorashadaa lagu jiraabe goormaa la saxa soo fadhiistaa shan saa kan dha arrintaana dhacday ergadii elboorka loogu soo tagay waa la hindaday ciidanaa loo loo adeegsaday awoodaa loo adeegsaday dadkii waa la kala ceyrsaday ilaa hadda waa la raadinooyaa dadaa lagu dalbaday ciidanaa lagu dalbaday marka cadaalad daradaasa jirto suldaanka suldaanka wuxuu yidhi waa yahay waa qalad waaye anaa xalinaayo waxaan isleeyahay intu noo waco uu naxaliyo yidhaahdo maxaa tabanaysaa aan ka sugaynay wuu qabtay ma samaynane doorashadii hadda waxaa le- fadhiyaa la arkay iyadoo doorashadii hadda la fadhiyo oo la leeyahay hadhow waa is eebo maarata ninkaasaa ninkaasaa ku guulays ina dhihi rabo sidaa darteed ani musharaxnimadeeda ma ka tanasulin musharaxnimadeyda ma ka tanasulin laakiin cadaalad diraan tirsanaa kursigeyga iyo musharaxnimadeyda beesheyda weli waa u taaganahay shahaadadeeda haa shahaadadeedu waa wataa shahaadadeedu waa tan musharaxnimo ergadii oo oo oo oo nabadoonada soo qoreen waa kuwan midda lagu bedelayna waa kan midaana nabadoonadii laisku ogaa maantana midaanaa la keensaday oo lagu be maya waxay jiraan muqdisho ay joogaan iyaga muqdisho ay jiraan waa la qabtay markii saaki ay ergadii lasoo labada keenay a kuwan magacyada kuwa kale ku bixeen shirkadda laga soo dhamaystay garoonka lagu feeri waa kan midaan waa midii oo hadda lagu bedelay midaan waa midii samadoonada soo qoreen si kastaba haato doorashadan handhiidoomay baa kursigii beele hintireed dhandoorada ee xildhibaan brofesor maxamed cumar dalxa kaasoo heli dhammaan ergidii meelo fadhiidi
mudanayaal xilka aad ii doorateen oo aad igu aaminteen haddii aad tihiin ergada loo imaday inay wax doorato ee matalaysa beesha hintire baacad ammaanadaas ma aha mid idinka keliya ii dhiibay waxaadse iigu dhiibteen ummadda soomaaliyeed oo dhan oo kursigan oo maanta marna ah kursi qaran oo dowladda federaalka ee jamhuuriyadda soomaaliyeed golaheeda shacbiga aqalka hoose uu ku yeelan doono matalaadiina marka xiga maamul goboleedka koonfur galbeed sidaas oo kale uu noqon doono kursi ama matalaad ka mid ah mas-uuliyadda iyo xubinta ad ii doorateen ee xildhibaannimada marka xigase ay noqon doonto kursi ama matalaad gobolka shabeellaha hoose ka soo jeeda ay noqon doonto siiba degmada afgooye sidaasoo kale marka xiga uu noqon doono kan ugu dambeeyo beesha sharafta leh aan ka soo jeedo ee ergadeeda sida qiimaha leh ee qadarinta mudan ii garatay inaan u matalo adoo ammaanadaasi ilaahay aan ka baryayo inaan u gurto siday iigu garteen iyo codeyskaeday iigu dhiihin kursiga beelihintira maybaa ku teeginaa cabasho usi qabi musharaxka kubahay tartanka musoo sheegi ini lakugali eedwiin kureed markii ugaaska beeli iyo xildhibaan dalxa usika eeday iniyo isdabamaryow yoosuub yangliiskii ergidana walku bedeleen isla marahaantaasna may baa kaloo sheegay in isu marbuhun ku tanaasuli doogno kursiga beele dacwadiisna uu sijeeyi doono meel allaali iyo meeli lagala waxaan leeyahay oo weliba codsanaha guddiga doorashooyinka iyo guddiga khilaafaadka in arrintan soo dhex galaan dowladda inay soo dhex maamul goboleedka koonfurka inuu soo dhex galo haddii arrintan ay soo dhex geli waayaan oo sidaan ay kusii socoto arrintu inay noqonayso farasaar oo hadhow dhibaatadan dhibaato ka weyn ay dhici doonto marka qof xuquuqdiisa ma duusin karaan qof iyo laba qof iyo saddex qof oo heshiiyeen oo iyaga intay musuq maasuqa oo hal reer ah weli hal beel ah hal laf ah weli doorashadii geeka oo ku dhiidii xarunta madaxtooyada hoolalka kiyaala oo inta badanba ku dhiayaan doorashooyinka ilaa iyo lix kursi maybaanahasaasa ka gabagaboobay wejigii lamaad ee doorashada manka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo oo ilaa iyo hata la dooraday afartan iyo sagaal mudana oo hakabati doorashooyinkii ku dhihi dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maybaana la filay ini maalinta baryee iyo bilaawatay wareegii inka dambooyi kaas oo la filaaw iniyo ha ka bahan labaatan xildhibaan oo ku dhiman tirada hataha bati taasoo ku dhiki doonta tirada kuraasta laku fadaaw inaha kubadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lixdan iyo sagaal kursi labaatankanka dambooyona wareegyo wayba bilaawdo doonee maalinta barye ee hoobilahay era
wadani general trading company two war siday buwa iilayaabto waraabo gaasaa leewaaha ani wareysanaa ambo weliow aalay adwo wadani two baydhow warshadhanka yaalemay warsamow aaday wadani general trading company two wala yaalood ha ka aragdi walbankaluku sheeniya wali markabko sheeni dhon baabuurtuley weliglaakisiyay wadani tuuley lisheene maa baydhabo warshad mankiyaala wali ad weydiyaasay waashanaagti walmaha shal reebnehe wadani tuuwa lisheenay adduunyada wal ay ku aragtooho wadyarko ha fiirii kooy walal wadani walba ada aragda wala eed inku sii wiina wadani wala yeelishani wala koobmama dhinig elektroniga sida moobeele samsom galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S3, Nokiaal fara badan tegno bataryaal bariime e moobeele dhalooyinsho iyo weliba qoloftiyo dhalooyin diishish sahmo yaryar iwawiin marwaaxada shalgadiisansada ac iyo d c firinjiteeriya yar iwawiin qhasaaladoo dharkayo yar iwawiin fiilidiish makarofoonno sameecada sameecado masaajide saacado fara badansada alfajri haramayn kaasiyo bariime e iha
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ayaana dhugeysto aytaan dhegaystayaal qeybo hore ee kulanku warsan yaala dareertan dhinaca kale wafdo ku dareera guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa weliba geekiyo deerina magaalada cadaade ee maamul goboleedka galmudug warina meelaas ha ka dhawaayay madainga waa madiine ku-xigeenka maamulkaas ujeedka wafdiga guddiga doorashooyinka ku dareera iyo in diran cadaado waliba la sheegay in iyo ku gara doonaan xaaladda doorashooyinka ku dareera maamul goboleedka galmudug iyo weliba cabashooyinka ku bahay beelo markaas ku mid a beelo tartamahay kuraasta taalla galmudug madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaan koreyntii waliba uu saaha dhawaayay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo geeg wafdiga hogaamiyay
maanta inaan kugu soo dhoweyno ee magaalada cadaado oo ah xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka galmudug taasoo runtii ah meesha maaragta maanta ay maalmahan ka socdeen muddaan labada bilood soo dhaafay doorashadii xubnaha aqalka hoose horeyna loogu doorto xubnaha aqalka sare sidaa la socoto ba maaragtay doorashada galmudug saa hadda sheegtay adiga maaragta waxaa qabsoomay ilaa kow iyo labaatan kursi shan iyo toban kursi oo ka midana maaragta waa u dhiman yihiin waxaan is leenahay galmudug waxay ka mid tahay meelaha ugu adadag ee doorashooyinka ay ka socdaan sababaha keenayan waxay tahay duruufaha ay ku jirto ayada maamulkii cusub dadka kasoo jeeda deegaankana u badan dad eryada musharaxiinta deegaanka kasoo jeeda aad u badan waxyaabahaas oo dhan waxay qayb ka tahay in doorashada galmudug ay noqoto meel aad loo fiiriyo oo aad maaragtay indhaha caalamka ama soomaalida ama dadka oo dhan ugu soo jeedaan deegaankan oo maaragta runtii xor wada ah oo ka duwan deegaanada kale oo maaragtay muxuu ahaa ay dadka laga yaabo inaysan soo gaarin oo deegaankan dadku ay loo kusoo wada gaari karaan taasna waxay qayb ka tahay maaragtay caqaladaha iyo waxa jiro runtii arrimahaas aan qabanay iyo shaqooyinkaas ee waxaan maanta ka dad badan shaqo badan aan qabanay oo intaasaan ku kala xalinayna bulshada halkan joogto haddana weli waa wadnaa inta noo dhimanna waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan inaan kusoo xalino waxaan rajaynaynaa ugu dambeyn maalmaha hilaayada muslimiinta in doorashooyinka galmudug ay soo imaan doonaan sida dhabta waxaan la soconaa in maaragtay muxuu ahaa ay intii ay joognay halkan ama maaragtay hooga aawinay carqaladadii ka dhacay oo maaragtay hal nin oo ku dhintay allah u naxariista ayaan leenahay ninkaan dhintay waxay runtii kiis maaragtay si kama isaga dhacay oo ula kacahayn waxaan waa iska dhacay maaragtay mar walba oo shaqo la wado ama mar walba oo shaqo socoto in ay yimaadaan waxyaabahaas iyo waxyaabo lamid runtii waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed in mar dhow heli doonto maaragtay baarlamaan aqal sare aqal hoose leh oo maaragtay aad iyo aad u fiican dooran doonaan madaxweynahooda iyo guddoomiyaashooda annagana maaragtay dowladnimo aan haysan doono soomaaliya waxaa la dhihi karaa waqti fiican iyo heel- meel fiican ay u socotaa dagaaladii sukay waa laga soo baxay maam- shirarkii meelaha kale lagu qaban jiray waa laga soo baxay hadda waxaa la soo gaaray deegaanadii hoose hadduu ilaahay laba kun labaatan kana waxaa la gaari doonaa in qof iyo cod maaragtay ay kusoo dhamaato doorashada axsaab loo dhigo qabiilka laga baxo kuraas fiican la helo hoggaan fiican la helo maaragtay runtii waxaas oo dhan waa waxyaabaha aan yeegsanayno ummaddeena noogu talagalnay dadkana waxaan leenahay samra runtii waxaa laga yaabaa qofka sa la socotaba cadaaladda qofka soomaaliga wuxuu u yaqaanaa waxa asaga uu rabo inuu helo kan walaalkiisa wuxuu rabo markuu oo arkay in la siinayo wuxuu u arkaa cadaalad darre in lagu sameeyo waxay ka mid tahay waxyaabaha aan dadka soomaaliyeed intaan hogaaminaynay aan ku baranay ama aan ku aragnay runtii annagana waxaan ku dadaalaynaa in wixii karaamkeena ay ugu jiraan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ujeediyaha guddiga dowlad goboleedka hirgelinta doorashooyinka dalka mudane xuseen qaybaha warbaahinta xubnaha guddiga dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu maanta waa maalin aada muhiim u ah doorashada waxaa la soo gaaray wakti ay gabagabo marayso doorashooyinkii golaha shacabka iyadoo kuwii golaha aqalka sarena boqol kiiba siddeetan horey loo soo gabagabeeyey booqashadeena maanta waxay ku saabsan tahay u kuurgelid sida habsamidaah ay doorashooyinka uga socdaan dowlad goboleedka galmudug xaruntiisa kumeelgaarka ee cadaada runtii waxyaabahaan u soconna waxaa ugu muhiimsan sidii doorashooyinka wakti gooban oo ka dhiman soddonka novembar inta dhiman lagu dhammaystiri lahaa ilaa ay haddana meel fiican ay u maraysaa oo warbixinta ay lagu siiyeen iyada oo soddon iyo lixdii kursi laga rabay galmudug golaheeda shacabka la doortay kow iyo labaatan ka mid ah arrintaas waxay muujinaysaa in tababaro xubar ka badan oo ku dhow saddex daloolo laba dalool faraastii golaha shacabka ee dowlad goboleedka galmudug in la doortay inta dhiman waxaan rabnaa inaan ka wada shirno isweydiino inta hoostaas lagu jiray wax badan oo wanaagsan oo qurux badan ayaa jiray waxyaabo qaarkood oo konsaan walaacan way jireen socodkeena maanta marka wuxuu isugu jiraa wixii wanaagsanaa oo la qabtay na in la bogaadiyo wixii walaac iyo ka jira na inaan isla fiirino kadibna aan ka wada shaqayno sidii wax looga qaban lahaa oo ay u noqon lahaayeen kuwo u dhaca si wanaagsan waxaana caadi ah marka howl loo qabanayo in muddo markii la wadaba loo baahan yahay in dib loo fiiriyo wixii la qabanayay wixii wanaagsan oo la qabtana laisku bogaadiyo wixii dhaliilaha oo soo baxana inta dib loo fariisto laga tashado lana go-aamiyo in la saxo meel kasta oo ka mida doorashooyinka ay ka dhacayeen dalka wax badan oo wanaagsan baa ka dhacay baa markii ugu horreysay afartan iyo toddoba sano kadib dad soomaaliyeed oo gaarayo kumanaan kun qof inay saf galaan siday codkooda u dhiibaan waa markii ugu horreysay ee xarumaha dowlad goboleedyada ay isugu tagaan soomaaliyeed oo kumanaankin ah oo ergooyin ah oo wax dooranaya waa markii ugu horreysay ay tagaan xarumaha doorashooyinka ee dowlad goboleedyada ee boqolaal qof oo musharaxiin ah oo doonaya inay u tartamaan doorashooyinka dalka waxyaabahaas oo dhan waxay astaan u yihiin in soomaaliya ay ka soo guurtay in hal qof uu u soo magacaabo xildhibaan ama sidii loo kala adag yahay ama loo kala qoryo badan yahay siyaasadda looga qayb galo marxaladii aan soo marnay marka aad u fiiriso marxaladdan waa marxaladdii loo gudbin lahayd inaan gaarno laba kun iyo labaatanka qof iyo cod waana arrin dadka soomaaliyeed meelkasta ay joogaan ku habboon inay isku bogaadiyaan socodkeenna mar kale waa ku celinayaa waxa laga xidhan ilaa oo jiro oo shaqada intaan ku jirno aan la kulanno waxaa caadi ah inaan dib isla wareysano kadibna maamulkii guddigii doorashooyinka dowlad goboleedka guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadba iyo qaybaha kale ay qosayso way ka fadhiisanayaan way isweydiinayaan wixii sixad u baahan waxayna go'aansan doonaan inay saxaan shirkan aamusunimid iyo booqashadan waxaa ka soo bixi doona waxyaabo badan oo wixii horey u qabsoomay oo wanaagsanaana lagu sii dhiirigeliyo waxa noo dhimanna inaan ku dadaalno inay ku qabsoomaan iyadoo si aada loo dhowri doono hannaanka doorashada iyo shuruucda iyo anshaxa loo dejiyo waxaanu wxaynu mahadcelinaynaa madaxda dowlad goboleedka galmudug iyo guddiga dowlad goboleedka hirgelinta doorashooyinka dadweyne ee galmudug waxay ku shaqaynayaan xaalad adag afarta bil oo lasoo dhaafay oo subax walba ay la falgalayeen intaasoo qabiil oo sida aad og tihiin yacni mid walba cadaaladda u yaqaana isaga waxa uu jecel yahay inuu helo waxay la falgalayeen intaasoo musharax oo sida aad og tihiin oo iyagana in badan oo ka mid ah in cadaaladda ay maaragtay ugu muuqanayso sidii ayaga waxay rabaan ku heli lahaayeen inta hawsha lagu jiray bani aadan baan nahay wax waa dhacayaan oo khaladaada hadday dhacaan waxaa la ognahay in loo diyaariyey mechanism lagu xalliyo oo uu ka mid yahay guddiga xallinta khilaafaadka in badan oo ka mid a annagaa toosinayna waa xallinaynaa waa wada fiirsanaynaa waa tushanaynaa maamul iyo guddi federaal iyo mid kaleeto wixii annaga naga qorabaxo oo markaas dadku ay ku helkan waayaan sidaan wax u xallinay iyo go-aanada aan ku shaqaynay waxaa u furan inay aadaan guddiyada xallinta khilaafaadka waxaana aan hubnaa guddiyadaasu inay awood u leeyihiin inay go-aan ka gaaraan xataa dacwo in ay haddii ay dhammaato doorasho kadib inay ayagu natiijadii wax ka bedeli karaan mudane madaxweyne mar kale waa kaagama ceelinaynaa dadaalkiina waad ku dhex jirtaan waxdooreeya ku dhex dhexaadinaysaan guddiyada caafimaadka ku taageeraysaan amniga ku waraarinaysaan waana mahadsantihiin gudoomiye inta aadan madaxweynaha ku wareejiyey ilaa hadda wadarta guud ee ku guulaysteen maamul goboleedyada goobaha doorashada ay ka dhacayeen iyo guddiga doorashada in la soo saaro baarlamaanka soomaaliya xubnihii loogu talagalay inay soo baxaan waa imisa
aada umahadsan tahay tirada guud ee golaha aqalka sare ee baarlamanka federaalka soomaaliya waxaa loogu talagalay konton iyo afar xubnood waxaa la doortay afartan iyo saddex oo u dhigantaa boqolkiiba siddeetan golaha shacabka ilaa ay hadda waxaa la doortay xildhibaano gaaraya boqol afartan iyo shan marka aan ka reebo kuwa saakay doorashadooda ay ka dhacayso baydhabo oo aan weli natiijadoodii aan la gaarin boqol iyo afartan iyo shantaas waxaa waxay ka mid yihiin laba boqol iyo toddobaatan iyo shan waxaa dumar ah saddex iyo labaatan oo u dhiganta boqolkiiba lix iyo toban
marka la eego jadwalkii ugu dambeeyey ee guddiga doorashada ay soo saareen waxaad moodaa inuu dibdhac jiro oo xilli guddoomiyaha baarlamaanka la dooran lahaa weli la dooranayo xubnihii baarlamaanka arrintaas maxaad ka qorsheedeen haddana waxaa sheegaysa in soddonka la gaari doono waana xilliga madaxweynaha loogu talagalay see jadwalkii miyaa bedesheen jadwalkii weli lama bedelin sidaa la socotaan doorashooyinkii golaha aqalka sare waktigii loogu talagalay hal mar ma wada dhicin midba gooniha ugu dhacayo oo istaagari adaa nidaamkan oo isku xexigu ahaa waxaana rabaa in aan bogaadintaas la wadaago weliba intaana gelin dowlad goboleedkii ugu horreeyey oo ay ka dhacdo doorashada xubnaha aqalka sare waxay ahayd galmudug sidoo kaleeto doorashadii ugu horreysay ee golaha shacabka waxaan ugu hambalyeynaa iyadana inay ka dhacdo puntland waxaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo ama ka faa'idaysanayo fursaddan jubbaland inay tahay dowlad goboleedka ugu horreeyey oo soo gabagabeeyey doorashada kursigii ugu dambeeyey afartan saddexaad maanta qabanayso waxaan rabaa inaan ugu hambaliyo koonfur galbeed inay ahayd dowlad goboleedkii ugu horreeyey oo koontada haweenka ee aqalka sare ilaaliyey waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto hirshabelle iyadoo aan labaatan maalmood joogin iyagana inaan ugu hambaliyo inay doorashadii aqalka sare qabteen aqalka hoosena ay ay marayaan ilaa iyo toddoba iyo toban kursi inay doorteen halkaas waxaan rabaa marka dhammaan dowlad goboleedyada iyaga oo ku tartamaya doorashooyinka iyo qabashadooda iyo waktiga ilaalintoodii in mid walba ammaan gaar iyo wax uu ku mutaysto aan u hayno oo aan galmudugna aan ku ammaanayno inay aqalka sare doorashadiisii iyadoo ugu hormatay dalka oo dhan waxaan rabaa inaan usoo noqdo su-aashaadii duruufaha ka jira ee soomaaliya degaan doorashooyinkoodu way kala duwan yihiin jubbaland waa ay dhamaysay alxamdulilah si nabadgelye ah afartan iyo saddex kursi baa la doortay oo toban ka mida dumar yihiin afartan iyo labo shalay waxaa doortay koonfur galbeed sidoo kale toddoba iyo toban waxaa laga doortay hirshabeelle laba iyo labaatan waxaa laga doortay puntland allahu mustacaan kole mudug oo aan joogana waxaa laga doortay kow iyo labaatan waxaan ballan qaadaynaa qorshaha doorashada uu socdaa inta aan la gaadin dhammaadka waktigii loogu talagalay doorashadii madaxweynaha in dalka uu leeyahay ugu yaraan saddex dalool oo laba dalool tiradii baarlamaanka uu ku fadhiisan karay inay diyaar tahay boqol afartan iyo shan baan haynaa boqol iyo siddeetan haddii la gaaro shan iyo soddon xildhibaan oo kale haddii ay soo baxdo dalka wuxuu leeyahay hay-ad inta fadhiisata go-aan ka gaari karta muddada dambeeta sidii laga yeelayo looma baahan doono guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ee ugu damba yidhaahdo maalmahaasay dib u dhacdo waxaa xilkaas la wareegi doono foramka baarlamanka haddii uu gaaro boqol iyo siddeetan waana ku dadaalayaa intaan la gaarin soddonka marka xilligii lagu mashquulsanaa doorashada dib bay u dhacday iyo waa la qaban way waktigeedii waa soo gudubnay haddii ay hadal ahayd barnaamijkii aan soo jeedinay agost laba kun iyo lix iyo tobanka doorashaa la qaban doonaa iyo jadwal aan soo jeedin hadal ahayd hadalkii wuxuu isu bedelay ficil waxaa uu doortay aqalkii sare waxaa socotay doorashadii ilaa shacabka oo in ka badan tababarbar la doortay marka dadka soomaaliyeed waxaan filayaa inaysan ku mashquuli doonin doorashada waktigeeda ku dhacday kuma dhicin ayay ku mashquuli doonaan in maanta yani guddigan iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo nolosha iyo beesha caalamka iyo warbaahinta dhammaantood iyo odayaashii iyo boqol iyo soddon iyo shanta ku jiray ay ka wada qayb qaateen in si nabadgeli ah ay ku dhacdo doorasho oo dalku maanta uu yeelanayo hay-ad dastuuri ah oo dooran doonto hogaankii waddanka iyo hay-adihii kale dastuuriga ugu dambeyn guddiga waxaan ku weydiinayaa carasho ayaa jirta oo musharaxiinta inta badan ka imaanaysa ama dadka ergooyinka naftirkooda ka imaanaysa dhammaan goobahay doorashada ka dhacayso adinkaana ah guddiga loo baana inay soo saaraan xildhibaano kusoo baxa si xalaal ah oo dadka iyo dalka matala waxaan moodaa qof walba halkay ku goodinaysaa inay tahay beesha caalamku inay wax bedeli karto ay wax ka bedelayso doorashada ay guddiyada ay dowladda soomaaliya ay samayso madaxa banaan iyo kuwa heer dowlad goboleed iyadu wax ka bedeli karto ay ka sarrayso go-aanka ugu munaasabsan ee ay tahay in go-aan laga gaaro khalad jira ma guddiyada doorashooyinka ee soomaaliya leh mise beel caalam oo ka sarraysa oo maamulaysa ayaa jirta
waa mahadsan tahay su-aasha marka hore dadka soomaaliyeed inaan aada uga dherjiyo jawaabteeda waxaan arar baan ka hormarinaya nidaamkan doorashada dadban waa nidaam ay ka qayb qaadanayaan qaybo aada u kala duwan oo kulligood kala madax bannaan haddana ka shaqaynaya in geedi socodka doorashadu ay si xalaala ku dhacdo waxaa ka mid a maamulada dowlad goboleedyada waxaa ka mid a noloshiisa hogaanka qaranka waxaa ka mid a odayaasha boqol iyo soddon iyo shanta waxaa ka mid a ergada ay soo xulaan waxaa ka mid a musharaxiinta waxaa ka mid a saddexda ee guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka kan duulaheerka dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka dhammaantood intaas mid walba qaybta uu shaqada ku leeyahay waxaa waa imaanaysaa dabcan in walaac ka yimaado maxaa yeele waxaa keenaya dabeecadda ay leedahay shaqada lahaay laakiin muhiimadda waxa weeye dhammaantood waxay leeyihiin xeer iyo hanaan loo dejiyey xeerkaas iyo hanaankaas loo dejiyey waxaa ugu muhiimsan in xuquuqda dadka la ilaalinayo ugu muhiimsan waa ergada iyo tan oo musharaxiinta labadoodana waxaa loo diyaariyey in lagu ilaaliyo guddigan xalinta khilaafaadka dhismihiisa waxaa kaloo lagu ilaaliyey cabashooyinkooda in goob kasta oo doorasho ay ka dhacaysa ay ku sugan yihiin yacni dad observers ah ama goobjoogayaal caalami ah iyo media dhammaantoodna waxay soo tabanayaan waxaa ka dhacay waxaa cabashooyinkaas loo gudbinayaa guddiga xalinta khilaafaadka cabashooyinka loo gudbiyey dabcan aad bay u badanayaan laakiin dhammaantood sax ma wada aha oo dad badan oo siyaasiyiina oo ayaga waxay rabeen haddii ay waayaan dacwadda siyaasadeynaya waa imaanayaan haddana waxaa jiri doona kuwa runa waxaan ballan qaadaynaa ognahay guddiga xalinta khilaafaadka iyo annaga sabtida waa kulmi doonaa ma hordhacaayo waxaa jiri doona kaysas ka mida kaysaska labaad oo doorashooyinka oo cabashadu ay saldhig leedahay qaanuuna legitimate caddaynada loo helo in laga soo saari doono go-aamo oo maaragtay wax ka bedeli doono natiijada qaarkeed sidaas darteed dadka soomaaliyeed ha ogaadaano beel caalami ma aha doorashadan waxaa iskale soomaali waxaa maamulaya guddiyada bani aadan wey hadday khaldamaan hanaankii lagu saxaayo waa la diyaariyey waxaa ka mid a guddiga xalinta khilaafaadka dacwooyinka dabcan loo gudbiyey dhammaantood ma noqon doonaan kuwo oo sax ah laakiin kuwooda muhiimka ah ee waaweyn ee la arkayo in ay dhacday isdabamarin ama maaragtay khaladaad oo habraaca la sameeyey oo weyn waxaa imaan doonta in tallaabo inay ka qaadaan guddigaas iyo annaga waan ka wada tashan doonaa hadduu ilaahay هذا هو مصنع قدام الحكومة الآن
ورا شيء كان من دلو يسجل ها
in wararka daayay qosabaa liinguuriyey aan booro wali atilii ogayna io eeliglo usbahalma ah saxaab company sber bartis caalamiga ah bulshooy ogaala oonlanki haaye elbiye wa orore abaarlanki galona meel aaringa aan guuraya isbeer baaburlanki fadawna saxaab company isbeer baartisan ororay ila wali jeelaa uurka anrona afarshee meel taalla ma ee agalbireed isbeer baartis ee isjiid inwiinyaa bushkileeto inyaryi alaabtiyohay ku ombateena bulshoy orora saxaab company isbeer baartis andu meelalaya afar bool iinku fadhiya albar moose faraay i iskaameyntada oo halaawtay arnajiridee waxa ku ereeyey inkasiinka akaatayn mudun agalbereed baabuur waa isin falaasaan inkaseeda bulshooy saxaab company isbeer baartis saxaab combany sbeer bartis wayba isinku helaasan dhammaan qalabka oo isbeerka baaburta sida motoorada oo nooc walba le luga baaburta batariga baaburta aashitada qalabka mootooyinka oo nooc kasta le oolii motoor mooto bajaajyaal oo nooc kasta le mooto lama lugaadley bashkaleetiya iyo isbeer kale oo fara badan ankaseeda walaalayaal saxaab combany isbeer bartis ogaada bulshooy hamar malanku adeegaa wayba usasa toos enkiirinya abudabey saxaab combany sber bartis iyo weliba usaa ka horjeeda station yarooga am walaay faahfaahin kula xiriir telefoon lambarada shale eberli hal shan konton iyo shan tumi toddoba soddon iyo kow eberli hal shan siyeetan sagaaliyo saddex toddobaatii kow eberli hal shan afartii kow soddon iyo li siyeetan ama eberli hal sagaal lixdii iyo li eber afar afartii afar ama gmail kuuseye saxaab com at gmail
eeg u dhexeeya kulanku warsanya dhugunsudahaytan dhegaystayaal
qaybo dhexe ee kulunku warsan yaa dhugunsidaatan dhegaystayaal qodobka kale ee barnaamijka hamiinimadan uuna ka fiiraan weliba usa nagaday guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal weliba ayuu ku hadaleenaa in doorashooyinka guud ee dalka soomaaliya maamul goboleedyada haduku dareera iyo markaas jaraan cabashooyin hakubahay beelo markaas degow dhammaan gudo dalka soomaaliya gobolada dalka walina guddiga uuse sheegay in uuse hadda ka hoolayi sidii xal unku diiri lahay cabashooyinka habahahay guddoomiyaha guddiga xalinta oo geeka ku hadalay arrimukaas waliba useeray
xarumaha maamul goboleedyada ay dacwada uga gaareen guddiga xalinta khilaafaadku halkaanna waxaan u ballansannahay maalinka sabtida haddii ilaah yidhaahdee soo socota in aanu dacwadaha ugu ugu culculus oo dhacay ilaa iyo hadda in guddiga xubnihii gobollada jiray ayaa mid meel walba waxaa yimid qofkii hoggaanka u ahaa waxay u imaanayaanna waxa weeye inaanu si wada jir ah go-aan uga gaarno dacwadaha aanu isleenahay waa kuwa ugu culculus oo dhacay oo maaragtay ku tagrifalka awoodda iyo jawrfalka xuquuqda aadanaha iyo waxyaabahaasoo dhan la xidhiira inaanu go-aan uga gaarno ayaanu rajaynaynaa insha allah maalinka sabtida ah waxaan rajaynayaa guddiga iyaga xalinta khilaafaadka iyo guddiga doorashooyinka heer qaran oo fiit la yidhaahdo inaanu soo wada saarno warbixin aanu kaga hadlayno wixii dhacay say u dhaceen iyo wax laga yeelahay arrintaas ma rabo inaan inaan runtii ka hor dhaco laakiin kursiga xadgudub cad uu ka jiro oo ku soo baxay guddigu awood buuxduu u leeyahay in uu isagoo dabcan la tashanhaya guddiyooyin guddiyada kale ee doorashada maamula kuwa heer deegaan iyo kuwa heer federaal in uu go'aan ka gaaro
waayahay dhegeystayaal barnaamijkii kulanku warsan ee idaacadda warsan habeenimadan kula darartan guud ahaan meelaasiyaa ka gabagabaayay barnaamijkii mukhtaar sheekh aadan dalmar yaa saari cabdullaahi nuur aadan iyo sina dareersiyaa ilaahay uga farsameeyay intiina kan kuwalamada daban ku kulmaan waliba si ugu dambay sidaas iyo nabadaan
ibubo afkaygu ku waraabuga weligii arajey cashar waleegii warda ulkunuyunuba weligii arajey cashar waleegii warda ulkunuyunuba
yaasan alla nin bariisiya warsan alla ni dheejiya waasan alla nin bariisiya warsan alla ni dheejiya waqtigii shal hooydaaniyaa ni deeree waqtigii shal hooydaan yaali deere walaalaa raadi warsan way sii leeyiin walaalaa raadi warsan way sii leeyiin hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal waqtigii shal hooydaan yaali beere walaalaa raadi warsan way sii leeyiin walaalaa raadi warsan way sii leeyiin hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal hundulma caafimaad le walaalayaal
shabakadda warbaahinta warsan بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر